waxaa lagu dhisay beenshinkii u yiil shaqaalahaa lagu dhisay lacag bangiga dhexe ama soomaali shaqo ku lahayd ama gaalo shaqo ku lahayd ma aha xaqii dhigaalka ahayd oo loo dhigaayay shaqaalahaa lagu dhisay wixii naga dhimanaada haddee bangigu hadduu ku darayna bil walbaba lacagtayada mushaarka ah ba hafta hafta naloka jira iyadoo qoraalana waa taalaataa kasoo kac annaga guryaha inaan leenahay madaxdii horena waa caddaysay waana lahayn dukumeentigii halkaa yiile oo annaga nin walbaba gurigii oo ku saxiixnaana gabadha hadeer guddoomiyaha ah ninkii caruurteeda dhala oo ninkii ayada markaa qabay isla markiibuuba dhiibay lacagtii uu shubay waa guddoomiye ku-xigeenka gabadha oo hadda fadhida maxay ta bankiga guddoomiye ku-xigeenka ah ninkeedu markii la yidhi sideed iyo toban bilood baad yeelanaysaa benshinkaagiina waa lagu dhisay markaad maxay ahayta bil walbaba lacag lagaa jarana sideed iyo toban bilood kabacda adaa gurigii lahaanaya jas meeshiibuu ku shubaa isagu isla maalintaasu isagu ayaamahaasuu yeeshay guriga afar abukaataan qabsanay afartayada abukaata waa taagan tahay fajiciso iyo iyo wareer baana meeshii taagan guryaha iyaga ma cuni kartaan mana taaban kartaan waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa fiinfirirtay noqonaysaa dad iyo duunyaad beelaysaan balaayo aad ka qaadaysaan waa ganacsatoy saasaan niri wadanku wuxuu leeyahay madaxweyne ra-iisul wasaare wuxuu leeyahay laba gole wuxuu leeyahay indheyr garad wuxuu leeyahay siyaasidiin wuxuu leeyahay culamaaudiin buu leeyahay intiina waxayna ka codsanaynaa xasan khayrow raalle haddaadan ka ahayn adaa meesha waxaa tahay adaa waxaa tahay ra-iisul wasaare haddaadan raalli ka ahayn maryan dad bay kuu xigtaay naga qabo marna shaatigii dowladdaad madax ka tahe naga qabo madaxweyne waxaan adiga ku leeyahay shalay waxaa ku doortay caruur iyo maato iyo dadweynaa ku doortay si aad ogeyd baana kuugu sabcinay annaga markii shalay waxaan waxaan diidanayn wixii hantidii qarankoo la boobay